barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiis ah koob iyo tobanka bisha oktoobar sannadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho ka hirgeliyey goob lagu qaxweeye oo la jaanqaadi karta kuwa caalamka
kafe joy wuxuu kaga duwan yahay kafeeyada horeeto waa kafee mataqaanaa productigiis uu kaga imaada itaaliya product quality leh oo kafeegii saxda adduunka laga cabayn ah dadkan way ka heleen oo hadduna adigu waa aragtaa mataqaanaa sida kasta markay u jeclaystaan inay u qaataan xaafadoodii ku cabaan
waxaa kale oo aad maqli doontaan xaaladda dhallinyarada kalluumaysatada gobolka awdal
heesahan idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
koox senataro maraykan ah ayaa ku cadaadinaya madaxweyne donald trump inuu baaritaan ku sameeyo maqnaanshiyaha saxafiga sacuudiga taasi oo hogaamin karta cunuqabatayn la saaro saraakiisha iyo hay-adaha sacuudiga warqadii madaxweyne trump u direen arbacadii ayaa senatarada waxa ay adeegsadeen xeerka global magnisk act ee la sameeyey sanadkii ayaga oo ku baaqay baaritaan ku saabsan keyska jamaal kashooqi oo aan la arag tan iyo markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul toddobaadkii tegey madaxweynaha ayaa la filayaa inuu sanadka uga soo jawaabo ugu soo jawaabo muddo maalmood gudahooda isagoo oo gaari doona go-aan la xiriira in lasoo rogo cunuqabatayn iyo in kale
ugu yaraan saddex qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii uu dhulgariir xoog leh garaacay xeebaha jasiiradaha java iyo baali ee dalka indoneesiya dhowr guri ayaa ku dumay magaalada sumbeneeb ee jasiiradda baali kadib markii uu si toos ah u saameeyey dhulgariirka oo cabirkiisu dhammaa lix dhibic ebir kumanaan ruux ayaa guryahooda orod uga soo baxay dadkaasi waxaa ku jiray dalxiisayaal deganaa hoteelada jasiiradda baali ma jirto ilaa imika faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha khasaaraha kasoo gaaray dadka ku nool jasiiradda baali dhulgariirkaasi sidoo kale ma jirin digniin ku saabsan sunaami bilihii agost iyo sebtembar ayaa dhulgariir xoog leh oo laba jeer garaacay jasiiradda lombok ee dalkaasi indoneesiya ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan shan boqol oo ruux
duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan magaalada muqdisho waxaa kusoo badanaya dhallinyarada kasoo laabanaysa qurbaha ee hal abuurka ganacsi kusoo kordhinaya magaalada dhallinyaradaasi waxaa ka mid a maxamed yare oo magaalada muqdisho ka furay kafateriya casri ah maxamed waxa uu adeegyada ay bixiyaan iyo maxamed waxa uu ka warramaya adeegyada ay bixiyaan waxa ay kaga duwan yihiin kafateriyada kale uu uga warramay wariyaheena muqdisho cabdulqaadir okey
xarunta waxay ku taallaa magaalada muqdisho waa kafeteri oo kafeteriyada caalamka oo kaleeto la jaan qaadayo cafe joya la dhahaa marka dadka muqdisho inta badan hadda way barteen way imaadaan cafe joya wuxuu kaga duwan yahay kafeeyada horeeto waa cafe mataqaanaa productigiis uu kaga imaada itaaliya product quality leh oo kafeegii saxda adduunka laga cabayn ah dadkan way ka heleen oo hadduna adigu waa aragtaa mataqaanaa sida kasta markay u jeclaystaan inay u qaataan xaafadoodii ku cabaan waa kafeegaas oo aragtay oo maaragtay dhadhankiisu kafee sax yahay marka kofejiga la yidhaahdaa waa waa waa talyaaniga magac ka yimid maqaaxiyduna marka waxay la lamaansan tahay maqaaxi talyaaniya oo arrimaha kafeega sameyda haa anaga waa cafeteri ee maqaayada buuxda ma ahan waxaan sameyn waa cafeteri keliyaan ku egnahay oo kafeegaan sameynaa iyo mataqaanaa sandwicheska iyo waxyaala yaryar kegiska waxaase laga qaataa meesha Eh, laakiin standardki aan buuxinay waxaan ka dhignay standard mataqaanaa oo kafeeyada adduunyada ku yaalo kaleeto sida kuwa dariska nala oo kale oo etoobiya addis ababa iyo maaragtay nairobi laga heli karo kale inay noqoto oo kafeterigan uu noqdo kafeteri kuwaas la tartami karo oo maaragtay kafeegii oo maaragtay ah, dhowr nooc kale ah iyo mataqaanaa keegiskii la cunayo oo keeg macaan ah iyo dadkiina mataqaanaa markaasiite ay mararkay daalaan oo kaleeto ay ku nastaan Eh, magaceeduna waa cafe joya oo mataqaana waaba joya marka maqashid ee talyaaniga waaye waxaan macnihiisana waxaa waaye farxad marka kaf- cafe markaa cabtid oo farxad ku siinaayo oo maaragtay daalkii iyo wixii kaa baabiinaya inuu noqdo sidaas waaye macniheedu markaad tiraahda noocyada kala duwan ee ka- kafayga oo kale ee, waxaa la isweydiin karayaa imise nooba halka lagu sameeya maxay kaga duwan yihiin kuwii hore hoos bal u dhaadhac Eh, kafeega soomaalida badana ay cabto waa kafeega mataqaanaa kobashiina ama la dhaho oo maaragtay caanaha ay ku jiraan oo kafeega uu jilacan yahay Eh, laakiin waxaa jiro dad dadkii horeeta ah oo magaalada joogo oo maaragtay ilbaxa oo kafe expressaha cabo expressahaas oo maaragtay kafey t- dhadhankii maaragtay kafeega saxda la marka dadkaas ayaa mataqaanaa dadka oo kafeega saxda caba ah oon caano looga daraynin oo sokor lagu daraynin oo kafeegio yar oo maaragtay wax aad u yar ah markiiba maaragtay hal qub hal kabashoo kaleeto inta kabta ay- ay- qa- mataqaanaa isticmaalaan ilaaha maaragtay intaanan rabna anaga oo maskaxdeena maaragtay gaartay kafeega intaanu nuu qiimo leeyahay marka kafeejoyn waa noocaas maaragtay waa standardkii uun mataqaanaa magaalada markii aan aragnay culaysyada yaallo ee maqaayado badan waa la sameeyey hoteelo badan oo weyn wey jiraan oo kafeega laga cabo laakiin anaga special meeshana kafe bisa loogu imaada oo dhowr nooc kale ah asoo la cabayo oo ice kafeega ah oo qabow ah asigoo mataqaanaa ah kafeega kaleeto oo dhowr nooc kale ah iyo productigii naftigiisa dadka guryaha ku haysta makiinadaha oo kafeegii ka gadanayo meesha oo xaafadooda u qaadanayo annaga eh, shaqadeena waa noocaas Ee, qurbahaad ka soo laabatay si gaarana waxaad ee, xoogga u saartay inaad meel ku ekaato ganacsigan isku wada eg aad yar ka duwanaato Ee, soo laabashadaadii meeshaad ka timid iyo s- go-aanka kugu dhaliyay inaad dalkii maalgelin ku sameydahay sideeba ku timid maxamed Eh, wallaahi runtaa waaye aniga markaa waddanka imaanay kafeega shakhsiyaddeeda aniga naftigay waa cabaa waana mataqaanaa waa waxaan bartay oo ka shaqeynaya ahaa marka eh, markaan meelahaas joogay markaan kafee magaalada u doontay waan qanci waayey wax badan marka markaan qanci waayey waxay igu qasabtay inaan magaalada fikraddii aan kusoo kordhiyo oo meel kafeygii oo sax ah loo soo doontay inay noqoto aan sameyno marka sidii aan ku sameynay meel kafeygeedii uu yahay kafey standara adduunyadao dhan in midka laga cabayo la mid ah Een, da- qofkan uu ku qanci karo waxaan uu cabay waxay yihiin maaragtay kafee sacan weyn uu ku dhihi karo niyo waa mahadsan tahay kafee fiicanaana siisay ee magaalada laga helayni Ee, waa isku soo noqosho wanaagsan inuu kulo kuu soo noqdo asoo faraxsan weli marka waxaan u qasbay magaaladeeni marka aragnay oo imaanay waxay u baahan tahay inaan buuxino oo aan mataqaanaa wax nagu waajiba inaan wax allaale magaaladan u baahanto awoodi karno oo maaragtay horumarkeeda maadaama dhallinyaro aan nahay inaan ku kordhino
dhallinyaradu sidaydii arkeen ee, ka- kafayga odayaasha u badan laakiin waxaan arkaa in meeshu dhallinyaro badan joogaan marka sidaydii arkeen wallaahi way ku farxeen waayo meesha dhan dhallinyara wado kulligeen dhallinyara nahay Een, marka maadaama dhallinyaro nahay in qofka dhallinyarada qofka kaloo dhallinyarada inuu fahmo way u fududahay markiiba way isla jaan qaadayaan way isgarabsanayaan wax fiican ay wada sameynayaan marka taasna waxay nagu dhiirigelisay annagoo tiim dhallinyaro ah iyo dhallinyaradii magaaladii mataqaanaa oo nala joogtay oo ayagana mataqaanaa oo oo mar kastona garab taagan oo meesha imaanayo oo maaragtay dhahayo war war wax fiican ha noo samaysayno intaas keliya mataqaana qofka markuu kastamarka ku dhawo war waxaa noo samayseen maasha allah wax fiican waaye waxay kuu suurtagelinaya inaad ku dhiiratid oo sii xoojisid oo maaragtay qualitygaadii iyo waxaa ka rabtay ee hore hore aa usii wadid marka wax wanaagsan waa dhallinyaradan waa markasta garabkeena koowaad waayo wax meesha iskale waa dhallinyaro kullin dhallinyaraa nahay oo meesha mataqaanaa
maxamed yare oo magaalada muqdisho ka furay goob lagu qaxweeyo oo casri ah waxa uu u waramayay wariyaha v o a cabdulqaadir oke
waxaa kordhaya fahamka ay dhallinyarada ka qabaan faa'iidooyinka kalluunka taasoo keentay in qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool gobolka owdal ay bilaabaan jallaabashada kalluunka xeebaha magaalooyinka saylac iyo lughaya waryaheena magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay faarax axmed abraar oo ka mid ah dhallinyarada kalluumaysatada ah ee gobolka owdal faarax marka hore waxa uu ka sheekeynaya markii ugu horreysay ee uu badda galay markii horeysan galay badda baddi himbahad oo maaragta dee nabcaysan oo dee intii maarata dagaaladii sokeeyo wixii ka dambeeye markay wadda kale soo galay dabeetana baddu iska nabcahayd oo wax walba barwaaqa iska hayd oo kalluunku qabanaynu aad baan iska fiicnay marba marka dambeysay soo dhimaysay soo dhimaysay soo dhimaysay soo dhimaysay oo marka dambena maraakiib iyo balaa lagu sii daayo oo dee loo iyo dooyo kaloo iyagoo iyana ka yimi jiro dad ay wakiil ka ahaayeen deetana dooyihii iyo wixii de see badii loo gurayay de cid walba u qaadanaysay marka dabada soo dhinta dhinta dhinta iminka waa awal habeenkiiyaan laba habeen ama habeen kaga jirayna iminka sideed habeen sagaal habeen baan badda ku jirnay oo maarata doondoonnaa kalluun oo dee nima wixii ilaahay soo siiya markas ka soo saara dee wixii day waa la guraa una maarata badda marmar baa la xidhi jiray beriga beriga hore badda oo saddex bilood baa la xidhi jiro gabarma laga dhigi jiro saan loo gelinoo ay maaragtay dee yar dihinaato ayaa la xidhi jiray iminka wax la xidhaya ma jirto oo la iibshaaba
wakhtigan marba marka ka dambaysa kalluun yaraanta wixii laga heli jiray badda oo sii yaraanaya maxaa ugu wacan baad sileeda waxaa ugu wacan marka baddii la dayn waayo marshii wixii ammaan heli waayo dee meeshii oo kale intii la qabta maalintii kale waxay tegaysaa meeshii ammaan ay ka helayso kale way ka baxsanaysaa waliba wax nafleeyo wax kala garanaya uu ka baxaya meeshii meeshii oo ammaanku helo kale tegaya marka sidaabaa yaraanta ugu wacan markii oo dadkii baa ka batay kalluunka ugu badan ee aad soo kalluumaysataan ee laydinka iibsadaa waa nowcii annagu waxaan guraynay kalluunka yarara maaragtay carabiga ee muqbaasadaha kalluunka waaweyne kale ma gaadha intaan aan ku gaadhna maanan haynaa doonya yar baan haysanaa intaas aan ku shaqaynayna ama degtaan ku shaqaynayna maarata maarata garabarartanahay marka annagu xaggaa shima gaari karayna kalluunka yar carabiga ee maqaaxiyaha muqbaasada lagu shaqeeyo ayaan annagu ku shaqayn jirin oo kaaban ku guri jirin halkee idin suuqa ee aad ka iibisaan kalluunka marka aad ka soo kalluumaysataan xeebta lowya caddo ama se saylac kalluunka waxaan ka ogeynaa magaalada ayaan ku shilshillaan ku sheegnaa haddii meelaha wax kororsoona laga iibsan waayo nahay waxaan geenaa jabuuti waan ka soo iibsanaa baris masaariifta ka soo hellaa xaggan dee cid maarata laga iibsanayso kalluun shirkada iibsado soomaalilana ma jiraan ama qaboojiyaal dee wad magaalooyinka hore lagu soo gaarsiiyaa ma jiraan xaggaa markaa wixii aan kale waxaan geenaa jabuuti aan kusoo aan kasoo haysnaa masaariifta ka soo hellaa waxyaabaha caqabadaha ugu badan ee aad kala kulantaan badda maxaa ka mid a caqabadaha badda aan kala kulanno ee ugu badan dee waxa mashkilada anagoo mar haddii aan badda hore tegayn xeebaha xeebaha ka shaqeyna marmarka dabeyle dhacaan ee dee maarata badxidanku dhacaa dabeelaha ay dee laga shaqeyn kari waa mooyaane waxa kaloo mashkilada ma jirto dhallinyarta ka xoogsata kalluumaysiga ee ku nool ama lowya caddo saylac iyo xeebahaasi gobolka awdal inteed ku qiyaasi kartaa ee kalluunka uu u yahay shaqo ay ka shaqaystaan waxaan u ku qiyaasi karaa ilaa afar boqol qof ama subulbaxara ka shaqeeyaan ama kalluuna ka shaqeeyaan ilaa afar boqol way gaadheen wax tababaraa oo lagu tababarayo habka loo kalluumaysto iyo caawimo kale oo ay ka helaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caawimada bixiya amase dowladda somalilan ma jiraan alla waxaa ka halaan ma jiraan alla waxaa ka halaan ma jiraan walba iskiisu ugu shaqaystaa wixii alla siinba wadda kala soo baxa yani wax siiyaan macaawino macaawino la siiba xagga loo soo gaadhaba baraa ma soo dhaaftaba dhallinyaradaasi ka shaqaysanaysa kalluunka baahiyaha ugu badan ee ay qabaan ee ay u baahan yihiin in laga caawiyo maxaa ka mid a waayaha waxaa ka mid a in qalabkii ay ku shaqaysteen la siiyo oo lagu caawiyo gaadiida ku shaqaystaan la siiyo maaratay dee maarata wax kaloo soo baxaan waxyaalo fara badan fara badan baa ka mid a oo aad ba ugu baahan yihin oo macaawino badan ay baahan oo maaratay la garab qabto oo la taageero marka dee ninkii ama tababar tababaro dee wax la baro la yidhaa maaratay dee casriga tababarka casriga oo la baro waxyaabo badan ba baahan yihin raggan dee maaratay in badanoo aad waxu taqaanaana way jiraanoo dee wax caawiyo oo maaratay qalab amase gaadiid kaalgun doonayso oo siiya waa daf iskaashatooyinkaasi amase dhallinyarada iskaashatooyinkooga ka kalluumaysta xeebahaasi gobolka awdal qaarkood waxay ka cawdaan maraakiib shisheeya oo ka kalluumaysta xeebaha amase meelaha ku dhow xeebaha iyo doonyo kale kuwaasi ma jiraan oo adiguma ku aragtay maraakiib shisheeye oo baddaasi ka kalluumaysanaya oo ka qaadanaya kalluunka way jiraan maraakiibtu oo maraakiib jaarifka oo gaambaaska baalka la idhaa gurtaa jirta oo jaarifta badda iyo kalluunba waxay xeelfsho maraakiib jaarifta way jirtaa way jiraan way ku jiraan badda marka dee annagu kuwa ataa lama hanno kama xeshan karna dowladun baa dee maaratay dan gaara ka waatiya haddii dee maaratay deedu gaclin saydaa maaratay iyo kushqulle markaa maraakiibta iyo doonyahaasi ka kalluumaysanaya xeebaha ee idinkana dhibaatada idinku haya xaggee ka yimaadeen masar bay ka yimaadaan inta badan masar bay ka yimaadaan
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna dhinacii heesahana baarne waxaad kusoo dhawaataan heesta halkudhageedu yahay toosan waxaa qaadaya xabad muuse
a doonayaa mataqaano dandalsi iyo doorsi iyo ceebe ma tiraada hadal farxun iyo weer ku turuqdaaye tartibtiyo hidaha fiican baa laga ticraacaye waa tiirka noloshiyo nimcada lagu tamcanayaay allo taransanida allo allo taransanida adaytaada noqotay allo toosanida allo allo toosanida allo adaytaada noqotay aybutaada noqotay allo toosanida allo allo toosanida adaytaada noqotay allo taransanida allo allo taransanida allo adaytaada noqotay adbutaada noqotay allo toosanida allo allo toosanida adaytaada noqotay allo taransanida allo allo taransanida allo adaytaada noqotay noqotaada noqotay allo toosanida toosan waxaa ku luuqaynayay xabad muuse halkaad kala socoteenna waa idaacadda dhallinyarada maanta ilaanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington haatanna wararkii u dambeeyey dhinaca cayaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid caasha haddii aan ku horeyno ciyaaro caalami ah oo saaxiibtinimo ayaa xalay dhacay iyadoona taasi ay ku timid kadib markii hakad la geliyey horyaalada adduunyada ee kubadda cagta gaar ahaan kuwa yurub oo nasan doona toddobaadkan iyo toddobaadka xiga ciyaarihii xalay dhacay xulka talyaaniga waxa uu martigeliyey xulka ukrain ciyaartaas oo ka dhacday dalka talyaaniga waxa ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool waxaa goolka la hormaray xulka talyaaniga waxaase ka soo nagtay goolkaasi ukrain oo uu hadda tababaro laacibkii hore ee kooxaha milan iyo chelsea andrey shifshenko ciyaarihii kalena albeniya barbardhac eberi eber ah ayay la gashay xulka jordan mayanmar waxaa ka badisay indonesia oo saddex gool iyo eber kaga badisay bangaladesh waxaa laba gool iyo eber ku garaacay xulka falastiin halka ciyaaraha kale ee afrika ka dhacayna zambiya ay laba gool iyo gool dirtay kooxda qaranka ee ganee bisaw caawana ciyaaro kale ayaa dhici doona oo ciyaaro saaxiibtinimo ah xulka hong kong waxa uu martigelin doonaa tailand honduras ayaa la dheeli doonaa xulka imaaraadka carabta kuweyt waxa ay la ciyaari doontaa libanon suuriya iyo baxrayn ayaa is arkaya turkiga waxa uu martigelinayaa xulka bosniya argentina ayaa la ciyaari doonta xulka ciraaq halka sbain ay aadi doonto weles faransiiska waxa uu la dheelayaa iceland kooxda qaranka colombiya iyo maraykankana caawa ayay fooda isgelin doonaan mexicana waxay la dheeli doontaa costa rica sidoo kale ciyaaro kale ayaa dhici doona oo ah tartanka ueva nations cab ee qaaradda yurub kooxda qaranka ee poland waxa ay la ciyaari doontaa portugal rushiyana waxa ay is arkayaan xulka sweden scotland waxay la dheeli doontaa israel halka lithuania iyo rumaniyana ay fooda isdari doonaan maalta iyo kosofo ayaa waxay ku ciyaari doonaan kosofo fore ireland iyo azerbaijan ayaa sidoo kale ka mid ah ciyaaraha koobka ueva nations cab ee caawa dhici doona ugu dambeyntiina serbiya waxa ay la ciyaari doontaa waddanka ka go-ay ee montenegro dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo wararkii u dambeeyey oo dhinaca cayaaraha nala socodsiinayey haatanna mar kale ayaan dib u jallaacaynaa heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku talagalay shuuteeya caashaqa axmede abubakar iyo madiine cabdicali nala dhegeysta
naadi dusheeda yeedaafkiika jishee sharlaga naadi dusheeda daabkiika shisheeye shabka ruuxa u taage shabka ruuxa u taage jidka inuu maro waaye sharlaga naadi dusheeda eedaafkiika shisheeye sharlaga naadi dusheeda daafkiika shisheeye jabka ruuxa u taage jabka ruuxa u taage jidka inuu maro waaye
caashaqii shalay joogay ii kamaanta la sheego caashaqii shalay joogay ii kamaanta la sheego shaxda la ysku degaaye sharaftoo sharaftoo kalmaahine shacni la'aan yeelisho caashaqii shalay joogay ikamaanta la sheego caashaqii shalay joogay ikamaanta la sheego shaxda la ysku degaaye sharaftood sharaftood talmaahine shacni la'aan yeelasho
shimbir nabadeed shimbir nabadeed shimbir nabadeed shuudka u buubayse shakiishalay shakiishalay shabkeeda laga ilaashaa tahay
shumacii jaxeelka adna shumacii jaceelka farxadiisa loo shidayo intii shaanshaan shaaciisa laga soo arkahay meel shar aan lahayn oo shaydaanka laga xijaabay meel shar aan lahayn oo shaydaanka laga xijaabay oo shiiq iyo sharaf diinta ay ku sharxayaane oo shiiq iyo sharaf diinta ay ku sharxayaane sheekadii nabiyaasha iyo shahiidiinta islaamka
heestaasi shuuteeya caashaq iyo codadka axmedey abuubakar alcamaari iyo madiine cabdicala ayaan kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiiyey caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambana sidaa iyo nabadgelyo
sheegine sheeg sheegine